أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aan idinkugu helana waxaa ka mid ah katayib al ikhbaariyah ayaa baa'isay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada bay ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xere maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa sheegtay inay hakisay saadkii iyo qarashaadkii ay siin jirtay maleeshiyaadka murtasaqada danab oo ah maleeshiyaad ay si gaar ah u tababaratay dowladda kaafiradda maraykanka wilaayada baay ayaa dowladdiiniah u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada bardaale ee wilaayadaasi xamlad dacwi ah oo maalmo ka hor ay ku dhawaaqday wilaayada jubbada hoose ayaa si habsami leh uga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowladdiini ah oo u qabtay maamulkii islaamiga ah ee degmadaasi mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad gebagaba u ahayd dowra bilooyin socotay oo loo qabtay macallimiinta madaariista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ehelada wiil dhallinyaro ah oo si bareer ah maleeshiyaadka riddada ugu dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay dilka wiilkooda نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri qodobadii warka ugu door karoonaha ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan kataayib al ikhbaariyah ayaa baa'isay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada baay xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi noo haya waa muuqaalka weerarka miina hore ka tirsan mujaahidiinta wilaayada baay ay ka fuliyeen isku darka oo ah afaafka hore magaalada baydhabo ee wilaayadaasi kadib taqadumka mujaahidiinta waxaa la arkayaa askari murtada oo isku dayaya inuu halkaas si nabada kaga baxsado hase ahaatee waxaa ilbiriqsiyo kadib lasoo bandhigaya bakhtigiisa ugu dambeyn qaniimada laba qore oo ak ah ee ogabi kale ee mujaahidiinta howlgalkaas kusoo qaniimaysteen iyadoona isdaarkan lagu soo bandhigayo qeybaha dambe فالنصر آت ولأنتم الأعلون فارتقبوا عظيم البشريات
mahadsanid xaaris ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xare maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka riddada ee deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo waxaana jubta madaafiicda si aadah looga maqlayay deegaano ka tirsan magaaladaasi madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana inta la xaqiijiyey ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah dhanka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxyaabihinkii xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa jaamacadda shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale isla duleedka muqdisho waxay ciidamada mujaahidiintu deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa sheegtay inay hakisay saadkii iyo qarashaadkii ay siin jirtay maleeshiyaadka murtasaqada ah ee danab oo ah maleeshiyaad si gaar ah ay u tababaratay dowladda kaafiradda maraykanka sayiib cabdulaahi ayaa warbixinta warkaasi noo haya kadib fadeexada xatooyo oo hareeyey hoggaanka maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa sababay in maraykanka uu joojiyo taageeradii lojistikada uu siin jiray maleeshiyaadka fuliya howlgallada shahadalo diriirnimo ee maraykanka hoostaga saraakiil ka tirsan taliska africom oo diiday in magacyadooda la adeegsado ayaa warbaahinta u sheegay inay hakiyeen qarashkii ay ku bixin jireen maleeshiyaadka bangaraafta sababo la xidhiira raashinkii iyo sahaydii ay bixiyeen oo saraakiisha kooxda riddada musuq maasuqeen suuqyada waaweyn ee muqdisho ayaa lagu arkay cunto iyo shidaal uu maraykanku siiyey maleeshiyaadka loogu yeero danab markii afrikoom ay hakisaysaadkii ay siin jirtay maleeshiyaadka bangarafta ayaa magaalada nairobi waxaa safar deg deg ah ku tegay ibraahim sheekh muxudiin oo ah taliyaha ciidanka kooxda riddada iyo cabdulfitaax qaasim oo ah wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xukuumadda xasan sheekh labadan murtad ayaa nairobi kula kulmay safiirka maraykanka ee kenya iyo saraakiil amerikaan ah waxayna ka codsadeen in dib loo soo celiyo shadaalkii iyo raashinkii maraykanka uu siin jiray maleeshiyaadka riddada ilaa wareedyo ayaa sheegaya in saraakiisha amerikaanka ah ay ka cagajiideen inay aqbalaan codsiga taliyaha ciidanka riddada ee ah in dib loo bilaabo bixinta saadka ciidamada waxayna ku xidheen shardi ah in marka hore la qaado tallaabooyin lagu baarayo musuq maasuqa lana soo xiro saraakiishii musuqa sameeyey wararka ayaa intaa ku daraya in safaaradda maraykanka ee nairobi ay kooxda riddada ugu hanjabtay qaadidda tallaabooyin dheeraad ah haddii aysan dowladda xasan sheekh soo xirin saraakiisha falalka xatooyada ah sameeyey kooxda riddada ayaa taariikh soo jireen ah u leh musuq maasuqa iyo falalka xatooyada waxayna arrimahani xoogaysteen markii xasan gurguurte uu qabtay mar kale hoggaanka kooxda riddada mahadsanid sweib wilaayada baay ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada bardaale ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya
dowradan oo socotay muddo isbuuca waxaa loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay waxayna qayb ka tahay dowraad kala duwan oo muddooyinkii ugu dambeeyey wilaayada islaamiga ee baay ay u qabanaysay dadka muslimiinta ee ku nool deegaanada miyiga ah ee hoostaga degmooyinka cadowga allah uu gacanta ku hayo dowraadkan ayaa lagu qaadanayay duruus kala duwan oo u badan jihaadka ka socda bariga afrika iyadoona dadka muslimiinta lagu baraarujinayay ka qaybgalka dagaalka jihaadka ah ee ka socda bariga afrika qaar ka mid a dadkii muslimiinta ahaa ee ka faa'iidaystay dowradan ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay faa'iidaysteen iyagoona maamulka islaamiga ee wilaayada islaamiga ee baay ugu baaqay inay u soo celceliyaan dowraadka noocan oo kale ah maxamuud suubow maxmed waxaan joogaa kurtun walaayada islaamka meydaadan ahayn ardaydaa masee jiree duuridaadani eeda maanaha ardayda inaa tawxiidkiyo intii ardayda kitaabka ilaahay sunnada nabaga laka toosnaado xagga la gaado iyo wasunata khulafaau raashidiin intii laka toosnaado la gaado iyo arday sharadaas ha qaadani faa'iida wiigiima kufaa'idni taqwi kufaa'idni intii cibaadada ilaahay lankila weelo kufaa'idni walbadan una noomognaay mugdinoo ka jirana afkiinayn galeen eeda faa'iido badan oo khayraad badan faa'iido leen kufaa'idni maamulka islaamiga may kuodsadaan intii dacwada haddana niyo bilaawayna niyo toosiye ninin zaa'id ay kuodsadaan insha allah daahir maxamed nuur may rooga hadda kurtuma rooga kurtumeeg nabadasha xaaladda isku degayi wal barbaadaysiyi nicmada ilaahayna baalawan kuma wato iyada halkabaleyleya maasha allah dowladda lama kasoaki una geekanen dhamaatay dad badan yoon hata soo togol hela doona maasha allah iyada fifaylanay ka dhamaata may kufaa'idnay diinka ilaahay kufaa'idnay barashadiya in ilaahay la barada nabadii la barado diinka la barada langindhoole langindholanfigi farga indhahayanindhahaya iyada dareenkaana fayley may dareenkaana kafayleyada iyadana nin guraaraji uma faylala kulumna haaladan maasha allah iyadan fayleta maamulka islaamiga may ku codsadaana ina dowlada la baday ilaahay marashii kifaydana linka dadaala umatana la buraaraji dowladana la badiyo marbadana niweera magaalada may leedahay maxamed ibraahim maxamed aadam dowlada may kafaasanaatay dowlad islaamiga macnaha walbarasho iyo diini iyo tarbiya jihdi iyo tawxiid iyo iyo shirki iyo ini inkaeliyaa ku hadalay alle khayr allah fiya idan ninka dadaalin may ku codsadaane nin dowlaadka nin badiyo casharada nin badiyo wal kasta oo inshaadan kulley mugdan oo ka jira nin ilaahay dartiisa ninka afteenaya bilihii ugu dambeeyey wilaayada islaamiga ee baay waxay waday xamalaad dacwi ah oo ku aadan dadka muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka cadowga allah uu gacanta ku hayo si dadka muslimiinta loogu sheega cadowgooda sidoo kalena lagu baraarujiyo inay ka qayb qaataan dagaalka jihaadka ah ee lagula jira cadowga ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abuxasaan xamlad dacawi ah oo maalmo ka hor ay ku dhawaaqday wilaayada jubbada hoose ayaa si habsami leh uga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi ee noohaya xamladii loogu magacdaray ee shahiid sheekh cabdiraxmaan xudeyfa oo uu dhowaan ku dhawaaqay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa markan gaartay degmada xagar iyadoo halkaas lagu qabtay dowlaad sharci ah si loo sii kordhiyo wacyiga bulshada ee barashada diinta islaamka degmada xagar waxaa si isku mid ah xamladan dacwiga uga faa'iidaysanaya dhammaan qeybaha bulshada sida ragga iyo dumarka yar iyo weyn intaba kuwaasoo soo dhoweeyay xamladan bulshada ayaa qaatay duruus kala duwan waxaana ka mid ah salaada shuruudaheeda iyo arkaanteeda cilmiga oo la barto iyo fadligiisa iyo sidoo kale towxiidka idaacadda islaamiga andalus ayaa la xiriirtay qaar ka mid ah dadka deegaanka si ay uga warbixiyaan dowladda loo qabtay iyo waxa ay ka faa'iideen anigoo alxamdulilahi rabbilcaalamiin ee ka tirsan jubbada hoose khaasatan degmada xagar maxaafadaas xagar magaciidan la yidhaahdo cabdimahad iftiin waxaa ka mid ah wax lagu qaatay salaada shuruuraheeda iyo arkaanteeda axaadiis tawxiid intaa ayay ka koobneed aad iyo aad baan ugu faa'iidnay alxamdulila anagoo ilaahay umahadnaqayno waxaa kaloo kamid ahaa cabdullaahi masafre adduusiye xadiis uu wariyey nabigana uu ku yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi uu leeyahay sabcatun toddoba yudilahum allahu fii dillihi yawman laa dilla ilaa dilluhu toddoba ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maalin har uusan jirin ilahay harkiisa macnaha uu baxrina waxaa kamid ah marka toddobadaas imaam caadil ah waxaa kamid ah shaabun nasha'a fii cibaadatillahi ku barbaari cibaadada ilaahay ayaa kamid ah waxaa kaloo kamid ah rajulun qalbahu mucallaqun fi lmasaajidi rajul macnaha qalbigiisa uu ku xiran yahay masaajidka ilaahay subxaanahu watacaala waxaa kaloo kamid ah warajulaani taxaabaa fi llahi ijtamacaa calayhi waتafaraqaa calayhi horta isjecel alla dartiisana usu jeclaada alla dartiisana u kulmaayo alla dartiisana u kala tagaayo sidoo kale xamladan dhinaca dacwada ee sida dardarta leh uga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka faa'iidaysanaya nabadoonnada iyo waxgaradka waxayna ka hadlayaan dhankooda wixii ay faa'iideen assalaamu anigoo ah nabadoon maxamed dacar oo ka mid ah gobolka jubbada hoose degmada xagar waxaan soo dhaweynayaa sida dowladda loo qabtay toddobada maalmood noo socotay oon ku faraxsannahay sida ardadii ay usoo qeyb galeen culumadii ay wax noo bareen toddobadii maalmood loo kala faa'iidaystay aan ku faraxsannahay aad baa looga faa'iidayey tan iyo tulamideeda insha allahu waan ku faraxsannahay in mar kastaa naloo qabtan oo aad baan usoo dhaweyneyna haddii ilaahay idmo wax badan wax badan baan ka faa'iidnay haddii alla yihahdo oo diinta mid ah ninkii ku sheega wax buu ku taray insha allahu tacaala aad baan ugu faraxsanay waana soo dhaweyneynaa dowladii allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu anigu magaceyga waa maxamed salaad waxaan joogaa jubbada hoose degmada xagar hadduu alla yiraaha muddo toddoba beri aan dowro wanaagsan diiniyan ku saabsan aan ku qaadanay insha allah muddo badanna waa qaadanay muddo kalena waan qaadanaynaa waa og tahay baydhabo iyo kafi xaggaa loo tegi jiray safar baa loo geli jiray allah ku mahadsan hadda guryahay noogu imaatay arrimahan ayaa imaanaya iyadoo weli degmada jamaame ee si habsami leh uga socoto duruustii loogu talagalay xamlada sheekh cabdiraxmaan xudeyfa taasoo si weyn looga dareemayo dhammaan noocyada kala duwan bulshada oo ka qayb qaadanaya mahadsanid abo ayman haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u qabtay maamulka islaamiga ah ee degmadaasi cismaan axmed dhuugow ayaa warbixinta warkaasi noo haya ku dhowaad boqol ka mid ah haweenka ganacsatada ah ee degmada saakow ayaa ka faa'iidaystay dowra diini ah oo uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ah ee degmada sida haweenkii dowrada qaatay ay u sheegeen warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxa ay ku barteen haweenku duruus diini ah oo ay ka mid ahaayeen salaada iyo casharo kale gabdho oo ganacsatada saakow dowrada manbeelana socotay dowradaas weyn baa ku faaidnay waxyaabo badan sida tawxiidka salaada arkaantiya shuruudiya iyo ku faaidnay dowladaasna aad iyadaa mahadiine alxamdulilah ilaah kama hadsan una o nabad i abni haysana dhabanjarna barwaaqo roof haysana alxamdulilah maktabka degmada saakonin qobdi dowladaasayna ilaah kama hadsan mar kasta maktab kulayga kucodsadaana dowlada camal antinhaneenkananaga degmada saako gobolka jubbada dhexe dowla ayaana loo qabtay muddo toban beri ayay soo socotay waana ka faa'iidaysanay alxamdulilah duruustina waana loo bilaabay ilaah ku baabsan islaamka ku mahadsan hadda guud ayu rajaynana insha allah gaalada allah shuruud salah shuruud salah wahiya tisca alislaam walcaql waltamyiz rafcu lxadas izaalat nijaasa satru lcawra duquul lwakti istiqbaal lqibla arkaan salah koob iyo arbaca cashar alqiyaam maca alqudra تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الاعتدال بعد الركوع السجود على أعضاء السبعة الرفع منه الجلس بين السجدتين واضمئنان في جميع الأفعال ترتيب بين الأركان halkii lagu soo xirayay dowrada diiniga ah waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo uu ka mid ahaa malaqbiye waa dowro socotay toban maalmood waxayna gogoldhig u tahay ee daruus u socotay ee gabdhaha ee ganacsatada ee magaalada saakow marka dowladan waxay ku saabsanayd ee ahamiyadda tawxiidka uu leeyahay iyo ahamiyadda salaada ay leedahay gabdhaha marka waxaa laga dhisay ahamiyadda tawxiidka loo sharaxay tawxiidka iyo- iyo salaada arkaanteeda iyo shuruudaheeda iyo aadkeeda salaada gabdhahana waxay ka koobnaayeen gabdho boqol gabdhood ah marka ilaah ayaa ku mahsan dooro aad u wanaagsan inta ka dhacday waa sidaas ilaalinka loo sheegay oo inaad marka gabdho boqolaha ka soo qayb galay alxamdulilah marka eh, waana qaateen si wanaagsan bayna u qaateen dowradan loo qabtay haweenka ku ganacsada suuqyada degmada saakow ayaa waxaa kasii horreeyey dowro midaasi lamid ah oo loo qabtay ganacsatada ku nool degmada jilib oo ay ku qaateen duruus diini ah mahadsaned nuugow mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad gebagabo u ahayd dowro bilowyin socotay oo loo qabtay macallimiinta madaariista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa ka dhacday munaasabad lagu soo afmeerayey dowro jamciyadda qur-aanka kariimka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u qabatay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmadaas kuwaasoo ay tiradoodu gaaraysay afartan iyo saddex macallim oo isugu jira lix iyo toban rag ah iyo toddoba iyo labaatan haween ah dowrada ayaa socotay muddo lix bilood ah iyadoo ahayd dowro tasxiixa oo nudqiga xarfaha qur-aanka kariimka macallimiinta looga saxayey waxaana macallimiinta la guddoonsiiyey gebagabadii dowrada shahaado ijaaso ah munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada islaamiga hiiraan culmaaudiin waxgarad iyo cuqaasha deegaanka ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaas maxamed ugaas kabeesha gaaljecel ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii munaasabadaasi ka hadashay haween waxaan dardaarmayaa dadaalka aada bixiseen inaad sii wadaan wixii aan barannayna marartula adfay aysan noqonin aan maaragtay meesheeda ku hayno insha allahu tacaala wixii aan barannayna aan sii joogtayno insha allahu tacaala waxaan kaloo dardaarmi lahaa oo khaasatan macallimiinta rag iyo dumarba waxaan dhihi lahaa ikhlaas ku dadaalo haddii ay noqoto aniga shahaadada noocaas aan ka qaatay ilmihiyga saanay yihiin hadday noqoto wixii aada baratay iyo wixii aada dad bartay waxay noqonayaan hawa ama qoor baabahay noqonayaan jazakum allah khayr waxaan ku dardaarmay insha allahu tacaala in ikhlaas lagu dadaalo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay macallin xuseen yare oo ku hadlayey afka jamciyadda qur-aanka kariimka ahaana macallinkii dowladaasi bixinayay muddada lixda bilood ah macallimiinta tiradooda markii hore ay bilaabanaysay waxay ahaayeen sagaal iyo toban inta dhammaysatayna waa lix iyo toban macallin gabdhaha tirada bilow waxay ahaayeen siddeed iyo labaatan waxaana dhammaystay toddoba iyo labaatan ayaa dhammaysatay xalqadu muqararkeeda ama maadada lagu qaadanayo oo ku baxday waxay ahayd guud ahaan culumta qur-aanka kariimka gaar ahaan tasxiixa iyo riyaadada lisaanka in carabka la saxo marka arinta xalqada ee, loo caqdiyey ama loo qabtay waxay ahayd in carabka la iska saxo gaar ahaan dadka macallimiinta ah maadaama jiilkii yaryaraa ama ardadii hadda soo kacaysay ay gacanta ku hayaan si marka ay qur-aanka ugu akhriyaan si nadiif ah ugu dambayntii waxaa kelmadii ku habbooneed goobta ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waaligu waxa uu si gaar oola dardaarmay macallimiintii dowladaasi qaatay isagoo u sheegay in loo baahan yahay waxyaabihii ay barteen macallimiintaasi in la doonayo in guud ahaan laga dareemo wilaayaadka islaamiga ah waxa aad maantay barateen waa in isbeddelkeeda ay dadka lama rabo hiiraan lama rabo buqa qabla lama rabo waa in wilaayaadka islaamigihii laga fahmo wixii aad barateen macnaha isbeddelka dhacay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waxaad ku sifoobaysaan ood ku xaqiiqoobaysaan markaad noqotaan asxaabulitqaan asxaabulikhlaas arday baa wax la barayaa ardaydan wax la baraya waa inuu isbeddel ku imaado mahadsaned abushayba eelada wiil dhalinyaro ah oo si bareer ah maleeshiyaadka riddada ugu dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay dilka wiilkooda cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya
iyadoo muddooyinkii dambe askarta murtadiinta ay sii kordhiyeen beegsiga dhallinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada muqdisho ayaa waxaa mar kale dil arxan darro ah loo geystay wiil dhallinyaro ah oo waalidkiisa kusoo tiirita cabeelay ee wakhti xadarkan marayay heerkiisa waxbarasho ee ugu sarreeya askari murtad ah ayaa si ula kaac ah toogasho ugu geystay wiil dhallinyaro ah oo qayb ka ahaa ardayda wax ka barata jaamacadaha muqdisho kadib markii uu isku dayay inuu dhaco moobeelkiisa ehelada wiilka la dilay oo banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho ayaa ku muujiyey sida ay uga xun yihiin tacadiga loo geystay wiilkooda wax yar oo hal saac camal oo iga maqnaay hal saac markao iga maqnaana xabad baa lagu dhuftay xabaddii markii lagu dhuftana isla markii waaba dhintaba daqiiqadii maaba dhaawacba laguma keeni istaalkaana la keena hadda aan taagannahay asagoo meydahaana la keena ma dhaxuu ku soo naf baxay xaq kama qabin waxba kama qabin xaqdarraa lagu dilay waxaan ka suga ka rabnaa dawladda waxaan ka rabnaa cadaalad inay noo raadiso tuutoo watay qorayoo watay inuu ilmaha yarkaa waxbarashada galay oo maxaad tidhahdaa dugsi saare markay dhammeeyeen haddana jaamacad galay inuu u istaago waddada taleefon xunoo konta doolar joogo oo ku dilo yaa waa dhibaato dhibaatadaasaa nahaydo dhigayaan dugsi sare soo dhigaan jaamacaday dhigaayay jaamacadow dhigaayay wiilku jaamacadow dhigaayay waa us afkan u soo kala qaadnay waa u shaqeeyahaayey wiilka waa nalaga dilay niman askaraha naga dilay bajaajkay ka degeen bajaajkay soo qaateen waa ka degeen wiilashii markay kala carareen naxabaday afka ay duudka ka saareen halkaasoo wiilka ku dhacay annaka cadaaladaan doonaynaa cadaaladaan doonaynaa cadaaladda ha nala siiyo dawladdu cadaaladda ha na siido hadday dawlad ilaahay ka cabsataa cadaaladda ha na siido dawladda waa la xariirna mana la soo qabin ilaa iyo hadda ninkii waa sugaynaa annaka annaka waxa waaye maxay ahaato waa naga dhammaadeen wiilashannadii beenbeenaa lagu dilay shacabaan nahay masaakiinaan nahay hadda masaakiinta in lagu soo guryo noqdo maxay ahaato maxay ahaato wax ilmihii xunkaayo moobeellada haysta laga dhaco annakana nala laayo gar ilaahay maaha xaq ilaahayna ma ahan subxaan allah subxaan allah subxaan allah ha nala daayo ilaahay waxaan ka barina meelowsa ku soo noqon inuu ilaahay ku rido meel daray meel cil allah ku rido allahu akbar allahna ilaahay aan arrinteenna aan weydiisanay been hore oo xaafadda yimiday laba ninoo askariyaa aabajaaj ku xaafadda keentay moobeeladeenna dhacayn ciyaalka yararku waa carareen xabaddeenna dhexda ka dhigeen wiil kaloo aan wax isku naa isagana oo yaroo wiilka saaxiibkiisaana way jir dileen marka midkaana xabaddiyaa ku dhacday habeenkii oo dhammaan la wareegeen wax noo yimid ma leh wiilkeennan wou geeriyooday shacabka reer muqdisho oo la iildaran dhibaatooyinka isbiirsaday oo ay ugu horeyso dilalka arxandarrada ah ee ay geysanayaan murtadiinta ayaa dhowr jeer banaanbax ay uga soo horjeedaan arrinkaasi ka dhigay magaalada muqdisho iyadoo aan weli helin cid wax ka qabata cabashadooda mahadsanid cabdiqani warbixintiisana waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh